magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan kuwaasi oo dhameeyey jaamacadaha dalka islamarkaana shaqo ku waayey cilmigii ay soo barteen haweenkan ayaa ka khalin jebiyey kuliyadaha kala duwan sida caafimaadka iyo ganacsiga ee jaamacadaha ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waa kuwan qaar ka mid a haweenkaasi oo ka hadlaya iyaga oo sheegay waxyaaba muhiimka ah ee ay u baahan yihiin waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay dhallinyar yacni intaasoo sano wax soo baranaysay yacni oo mustaqbalkooda ku hormarinaysay inay ku horumariyaan rajaynaysay yaan ardayda yacni wax soo bartaa niyadda laga naafaynin waayo naafada ugu weyn oo qofka soo gaarta waa maahan kan lugta laga beelo ama gacanta la beelo ee waa qalbiga tan lugta qofka wuu gasho karaa wax macamila ama gacanta wuu gasho karaa laakiin qalbiga hadduu qofka indhaha ka beelo mise ooba yacni niyad jaba si kusoo kabsado ma yaro qofka intaasoo sano wax soo baranayay in niyadiisa yacni loo qabuujiyo waalidkiisana loo qabuujiyo waxaa laga yaabaa in lagu soo koriyo waxbarashada loogu soo bixinayay wakhti adag iyo juhdi ay waxyaabeen awoodin waalidiintooda ugu soo bixinayeen marka yaana waalidiinta qalbiga laga dilin ardayda soomaaliyeed wax soo barata aqoon-yahaaniintan laga dilin sidai cadaaladu ilaahayna faray in yacni shaqada loo kala dhiibo oo cadaaladaas lagu shaqaystaa nooroon qabiilaysa waxba ma tarayso qabiilna qabrina lama galaayo
waxaan ka consan lahay inay dhallinyarta badan oo waxbaratay ayaa joogto beledka inay shaqo abuur loo sameeyo shaqo abuurkaasna qof walba iyo xirfadiisa aqoontiisa ahaan oo loogu raadiyo oo markaasna si sinaan shaqada si sinaan loo helo yacniisan qabiil iyo walax oonan yani la sameynin dhammaan dad badanaa jiro oo waxbartay laakiin hadda oo ah oo yani dhismulaar ahoo shaqo yani aqoontoodii oonsan ku haasanin iyo sheeg wax oo xirfad yani wax oo yani oo kii shaqo ah dadkaas yani in shaqo abuur loo sameeyo oo yani si cadaaladna shaqadaas laysku siiyo waxaan ka codsanayaa maadaama aanahay arday waxbartay ilaa aan marayno heer jaamacadeed shahaadadii aan haysano haddana guriga aan kusoo laabanay oon maasha allah faamiligeena aan iskaga xoog qabanayno oon jikooyinkii aan kusoo noqono ku jirno waxaan dhihi lahay faara qabiilka iyo yacnii sida shaqada loo raadina ha layska dhaafo aqoon ahaan ha loo raadiyo soomaalida waa isla wada dhalan ree hiiraanna waa isla wada nahay qof walba wuu baahan yahay waxaa arkaysaa dad isla wada dhashay mise qabiil ahaan ah oo hal meel ka wada shaqaynayo adna shaqaalaan tahay maxaabaa markaa dhaadina garabeshin iyo in adeerka ay keen camal laysku keenayo marka waxaan ka codsan lahay taas in laga dhaafo dad waxbartoo gobolka u dhashan aan nahay shaqadana waa u wada baahannahay
haweenkan ayaa ka khalin jebiyey kuliyadaha kala duwan sida caafimaadka iyo ganacsiga ee jaamacadaha ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka